wilyam ruuto oo ah madaxweynaha dowladda kenya ayaa sheegay inuu xukuumadda fadhigeedu yahay xamar u magacaabayo mid ka mid dadka soo saara qaadka miirooga loo yaqaano ee ka baxa dalkaasi xilli uu ka qaybgelayo kulan su-aalo weydiin ah wuxuu intaa ku daray ruuto in qiimaha qaadka iyaga soo saaran looga iibiyo soomaaliya uusan nayn mid sax ah waa sida uu hadalka u dhigaye taasi oo muujinaysa ujeedooyinka ujeegada safiirka ugu ballan qaaday beeraleyda qaadka inay tahay mid ku salaysan dhaqaale raadin waxaan shacabka miiro u balan qaaday inaan mid ka mid ah ka dhigo safiirkeena jooga soomaaliya qiimaha qaadka aan soomaaliya uga iibsanana ma ahan mid sax ah waxaan ku dadaalaynaa in qiimo macquulla aan ku iibsanno qaadka ayuu yidhi william ruuto madaxweynaha dowladda kenya dhanka kale qorshaan ayaa ah mid muujinaya sida xilligan ay u arkaan dowladda federaalka xukuumadaha kale ee ka jira qaaradda afrika iyo guud ahaan dunida maadaama ay noqotay mid taagdaran oo ku fashilantay dhinac walba iyadoona loola dhaqma habbahdilaad ah loona soo magacaabo dad aan waxba ka garanaynin siyaasadda xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa horey dowladda kenya ugu saxiixay heshiis dhanka qaadka ah iyadoona looga bedelaya kaluunka badda soomaaliya ku jira waxaayna dad badan ogyihiin dhibaatada baahsan ee uu dalka ku haya qaadka laga keena dalka kenya